kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii martida maykrafoonka iyo haaruun macruuf
dowladda kenya ayaa dhowaan soo saartay liis ay ku qoran yihiin magacyada shirkado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka al-shabaab shakhsiyaadka qaarkood waa xubno la yaqaan oo ka mid ah ururka al-shabaab waxaase dad badan layaab ku noqotay markii ay liiskaasi ku arkeen magaca sheekh maxamed cabdi umal oo si weyn looga yaqaano soomaaliya iyo fikirka uu ka qabo ururka al-shabaab haddaba barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti igu ah sheekh maxamed cabdi umal ugu horreynna waxaan weydiiyey sida u arko in liiskaasi lagu daray bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin arrintaasi kolley waxaan u arkay inay tahay arrin khalad ah cadaalad darro ah oo xaqiiqada ka fog maxaa yeelay aniga mawqifkayga de waa la yaqaanaa bulshaweyntuna way taqaanaa nidaamkan meeshan ka dhisan ee kenya iyo sirdooyinkiisa inuu ka qarsoon yahayna ilama aha wax xidhiir oo toosa aniga nama dhex marto laakiin dee mawqif cad oon kala taagnahay masaajida oo mediaha la taagnahay oo dadkao dhan igu ogyihiin weye kaa isaga marka wax ka gedisan inay kasoo baxdo dawladda kenya wax la yaab la weeye dhanka marka laga fiiriyo waa sida dhinac kale marka laga fiiriyana waxaan isleeyahay waa dhanka ah in ayba oohintu orgiga ka weyn tahay oo markaan arko dad fara badan oo waxanba aanba ka warhayninba oo liiska ku jira qaar fara badan oo dhintay oo liiska ku jira markaan arko waxaan isleeyahay oohintu orgiga ka weyn taas hadday meesha ku jirtana dee layaab ma yeelanayso markaa liiska in laygu daray intaasaan dhihi laha waa garta xubnaha la xaqiijiyey ee aad noo xaqiijin karto ee liiska ku jira ee dhintay kuwee baa kamid a waxaa kamid ah sheekh caana oo culimada waddanka kenya culimada ugu caansanaa kamid oo leeyahay sheekh xasan cabdiraxmaan oo dhowr bilood ka hor geeriyooday oo lagu aasay magaalada nairobi lagu aasay oo liiska ku jira dad kalena waa la ii sheegay oonan anigu weli xaqiijinin oo iyagana liiska ku jira oo dhintay marka qolyahaas kuwaasaa ku jira waa gartay marka waxaa la xayiray accownadii shirkadaha iyo shaksiyaadka ma la xayiray oo accownkaagii ma la xiray ha waa jirta ha koonada waa la xayiray kolley kaygu waa wa wa waa xaqiijiyey inuu xayiran yahay dadka kalena sidoo kale shirkaduhuna dee maba shaqayniba maalinkii go-aanku soo baxay ilaa hadda waa xiran yihin maxaa tallaabood qaadaysaa marka arrintan si aad maaragtay wax uga bedeshid kolley dawladdu wixii hadda ka horreeyey qaabkii dadku ay isu difaaci lahaayeen ama waxyaalaha lagu heliyay uga jawaabi lahaayeen mayna u samaynin system iyo nidaam iyo meel hadda shalay bay soo saartay in south c laga sameeyey meel xarun ah oo dadkii eedaysnaa iyo shirkadihii eedaysnaa inay tagaan ay tahay meeshaana ruuxu uu ruux walba tago kadibna wixii lagu eedaynayo lasoo hordhigo uu markaa isdifaaco oo waxyaalahaasi siduu isaga isaga difaaci lahaa uu markaa galo taa unbaan insha allahu tacaala ku tala jirnaa wixii suurtagal ah arrintani waxay daba socotay weerarkii gaarisa weerarkaas iyo bal sidaad u aragto fikirkaaga nala wadaag harun walale fikirka arrintaas iyo waxaan ka qabo horey baan u caddeeyey intaynan kenya ka dhicin soomaaliya ka dhacday ardo fara badan baa la xasuuqay goobo waxbarasho ardo dibadaha u socotay oo ay ka mid yihiin ardadii turkiga u socotay ayaa la xasuuqa oo la laayay kuwii muxuu ahaayey shamow baa ka mid ahaayo iyagana la laayay kuwii hargaha iyo saamaha ka mid ahaayo la laayay horey baa yani culimo fara badan iyo dad aqoon-yahana iyo ummad badan oo soomaaliyeed horaa loo baabi'iyey waayahaasaan annaga mawqifkanaga caddaynay masaajida ka hadalnay warbaahinta ka hadalnay waxaa noocaana inuusan diinta diintii nebi maxamed sal alay wasalam ku abtirsanin calaaqana uusan la lahayn wax shareeco waafaqsan ma aha waana wax aada iyo aada runtii uga fog ruuxdii iyo aqoontii waxaan ujeedaa aqoontii iyo diintii nebi maxamed la yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inta aniga garashadayda ah ka waran hadalkan ka soo yeedhay al-shabaab dadka qaarna ay sheegeen ee ahaa ardayda la dilay inay u kala saareen muslim iyo kiristaan maxay kula tahay aniga warkaasi horta xaqiijin buu runtii u baahan yahay iyagu hadday sheegteenna dee wax badan bay iska sheegtaan laakiin hadday jirto oo dadka kala saareen waxaan isleeyahay waa tilaabo ujeeda leh ujeedadeeduna waxa weeyaan waa la fahmayaayo waddankan kenya shacabka muslimka ee ku dhaqan waa laga tira badan yahay ummadaha kale ama kirishtaanka ama dadka diimaha kale haystaa ka tiro badan ujeedadoodu marka waxa weeyaan in dadkaasi colaad la dhex dhigo oo ay islaayaan oo muslimiinta la xanuujiyo kadibna waxay rumaysan yihiin inay muslimiintu sidaa dagaalka iyo jihaadka kusoo gelayaan meel ay cag dhigaan markay waayaan iyo meel ay hadhsadaan waana runtii falsafad ururadani ay rumaysan yihiin oo ah muslimiinta meelay joogaanba nabadgelyada ha waayeen ha la kululeeyo annagana dhankanaga aan ka dharbaaxno nidaamyada ay hoos joogaanna ha lagu diro iyagana ha garaacaan bulshooyinka ay isdhex joogaan ha ku kaceen meelay cag dhigaan markay waayaan oo nabadda waayaan iyagaa dagaalka soo geli doona falsafad noocaasay ku salaysan tahay ujeeddadaasaan isleeyahay waa ka dambaysaa wa ilaa maxay ka dhigan tahay inaad kenya markaad soo gashana tidhaahdo soomaalida iyo waxaan kala soocayaa dadka kale markaad soomaaliya joogtana inaad xasuuqdo oo aad baabi'iso ood ardadii baabi'iso ood culimadii layso ood masaajidii ku layso ood hortooda ku layso ood yani waxa weye dhiiggii soomaaliga meel walba aad ku daadiso markaad kenya soo gashana aad tidhahdo waa idinkala saarayaayo soomaaliga dhiiggiisu iima banaana waa waxaan la fahmi karin tafsiir kalena ma yeelan karto arrintaasi marka macluum ahaan hadday u saxsan tahay ujeeddadaasay leedahay waana wax runtii waxa weye iska cadoo banaanka yaallo wey mas-uuliyiinta waqooyi bari kenya waxay aada ugu fiiqeen farta masaajidada madrasooyinka malcaamadaha oo ay dhexeen waa meelaha dadka laga qoro dadkan al-shabaab ku biiraya weerarada ka bacdi geysanaya arrintaas eed u aragtaa hanulale arrintaa iyada ah waa arrin qalad ah oo aan saxsanayn nin mas-uul ah dad muslimiina matala ama mujtamaciisa matala hadal uu ku hadlo ma aha mushkiladuna masaajida iyo madrasooyinka iyo goobaha diinta lagu barto iyo dugsiyada qur'aanka mushkiladu mushkilo ka socota ma aha mushkiladani waa mushkilo caam ah ee caalamka oo dhan ka jirta inta qaadatay ama fulinaysana dad meelaha ka soo baxayba uma badna inta badan hadda dadka qaadanayahay waa dadka dhalinyarada aqoonta maadiga leh diintana wax badan aysan uga bilownayn culimana aan ku xidhnayn islamarkaana xamaasaysan oo xamaas diineed isaga jiro ama dad mar dhowba soo islaamay oo yurubta iyo meelaha ka yimid iyo meelahanba ee dad aqoontu ku yar tahay bay u badan yihiin haddii ay xataa la yidhaahdo dadkan masaajiday soo mareen ama dugsiyay soo mareen ama madaaris bay soo mareen su-aasha isweydiintana waxay tahay in badan oo jaamacadaha waddanka iyo iskuullada maraya ayaa waxaan ku lug leh oo misaal loo soo qaadan karo wiilka hadda la magacaabay ee dhacdadii maalinta dhaweyd ee ku jiray iskuol buu ka baxay waddanka iskuulladiisa ka mid ah jaamacadda nairobi buu ka baxay yani waxa weeyaan meel uu soo maro madrase iyo masjid uu soo maray lama yaqaano waxay ahayd marka in jaamacadaha dawladda la eedeeyo oo iskuullada la eedeeyo oo la yidhaahdo dib ha loo baadho oo manhajkoodii waxay dhigayaan dib ha loo fiiriyo arrintaasi arrin saxsan maaha waana tuhmo diintii iyo goobaheedii la tuhmayo indhahana lagu soo jeedinayo arrintaasi ma saxsana waxaanan isleeyahay nimanka mas-uuliyiinta ah ee qaabka u hadlay waa niman aan akhrisanin gartooda qaabkii ay u hadli lahaayeen iyo mawqifkii looga baahnaana garab maray weeye halkan oo kale markay joogto waxaa loo baahnaa dadkii soo doortay iyo ummadda ay matalayaan inay xuquuqdeeda difaacaan ee ma aha inay masaajidii iyo dugsiyadii iyo madaaristii dib ugu soo noqdaan oo waxaan jirin ay sheegaan arrintaasi marka harun way la khaldan tahay waana runtii arrin aada iyo aada xaqiiqada uga fog waayo waa gartay adiga diiniyan ahaan maxaad ku tilmaami lahayd shabaab fikirka aad ka qabta muxuu yahay ma urur argagixisaa ma urur diiniya ma urur qadiyad islaama u dagaalamaya maxaad ku sifayn lahayd al-shabaab walaale waa caddeeyey aniga mawqifkayga horaan u caddeeyey masaladan marka shareecadu ka hadlayso arrimaha noocan oo kale ah waxay isticmaashaa alfaada sharciyaa jirta oo afkaarta noocan oo kalea loo isticmaalo lafdigan argagixisadu waa lafdi reer galbeedka ka soo jeeda oo ma aha alfaadii shareecadu isticmaali jirtay laakiin tawsiifka sharciga ee ay leeyihiin horaan uga hadlay waanan caddeeyey afkaartu waa afkaartii khawaarijta saxaabada laysay oo culimadii ummadda horay u laysay oo nebigu ka digay sal lla alay wasalam oo aan cidna u aabayeelaynin nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu yidhi aniguna iga mid maaha anna ka mid ma ihib rasulku uri sal lla alay wasalam axaadiis far aada u fara badan oo mutawaatira kusoo aroortay afkaartu marka marka la yidhaahdo miisaanka sharciga ha la saaro xukunka sharciga qaadanayso afkaartani waa afkaartii khawaarijta horay baanan uga hadlay oo muxaadaraad uga jeediyey waa gartay wax dhiba maa kaaga yimid adiga dhinaca al-shabaab hadday tahay hadal ama maxaan ku idhahdaa qaab kale oo handadaada oo idin dhex maray ama dhinacooda kaaga yimid miyaa jira walaal aniga waxaan ka mid ahay ummadda soomaaliyeed dadka wax u sheeg sheega afkaartanna ka hor jeedaan ka mid ahay nin kastoo noocaas oo kale ah oo culimmada soomaaliyeed ka midana meeshiisuu khatar ugu jiraa kuwii la laayeyna noocaasay ahaayeen nin kasta oo mawqif noocaas oo kale a maanta leh ummadda soomaaliyeedna kelimo dhexdeeda ku leh isaga laftiisana khatartaas waa dareemayaa horey baanan runtii u sheegay waxyaalo badan oo isoo gaadhgaadhayna waa jiraan laakiin waxaa ilaahay fadligii iyo tabaaraka watacaala nafta bini aadamku xilli bay leedahay xilligii ilaahay qorayna ka hormari mayso ilaahay u qoray ka hormari mayso kana dibdhici mayso manhajka iyo fikirka aan rumaysannahayn ku baaqayno een ummadda u sheegayno ilaahayna aan ugu dhowaanaynana insha allahu tacaala ka tanaasuli mayno waxaan diyaar u nahay inaan isagaasi ku geeriyoono goorta tii ilaahay noo timaado marka taasi waataan ku taagannahay waana jiraan dhanka ama iyaga xaggooda khataro ka imaanaya ama dhinacyo kaleta xataa khataro ka imaanaya waa jiraayo khaasatan waddanka marka amnigiisa wuu iska qasan yahay intaas oo jiho ayaa ka faa'iidaysan karta marka halistu waa iska taagan tahay laakiin haddana de ilaahay baan ku xidhannahay waktiganagana insha allahu tacaala kasoo horumari mayno waa gartay waxaa jirta eedeyn laydin jeediya culimadiina salafiyiinta oo la yidhaahdo fikirkan iyo ururadaanse kusoo baxeen markii hore bilowgii hore raalli baad ka wada ahaydeen eedeyntaasi ma jirtaa xaq ma taha in laydiin soo jeediyo haaruna walaale waxaan isleeyahay hadalkaasi hadal saxsan maaha waa hadal dulmi iyo xadgudub xambaarsan markii hore iyo haddaba dadka waxaan u sheegaynay iyo diintii aan dadka ugu baaqaynay isku mid bay ahayd wax kala duwanna ma ahayn afkaartan idinkaa dhalayna waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi oo kale cali bn abi taalib radia allahu tacaala canhu khawaarijtii markii dambe baxday oo dishay oo saxaabada la dagaalantay waxay ka tirsanaayeen ciidankiisay markii hore ka tirsanaayeen laakiin afkaar khaldan bay markii dambe qaateen way baxeen kadibna calina waa dileen saxaabadiina waa la dagaalameen iyo ummadda ma suuroobi kartaa marka in la yidhaahdo cali bn abi taalib baa khawaarijta dhalay oo isagay ka soo baxeen wax saxsan ma aha bal ninka khawaarijta asalka u ah nebiga sal lla alay slam saxaabadiisii buu ku dhex jiray ma la dhihi karaa afkaarta khawaarijta nebi maxamed bay kasoo jeedaa sal lla alay wasalam haddii afkaarta annagu aan qabno markay soo baxday dadka isu taagay ee lagu laayey ee culimadoodii tageen ee haddana meel walba lagu eryanaya khatarta ku jira annaga maana noqoneen su-aasha isweydiinta le waxay tahay maxaa ka dhigay in fikirkan hadda aad ka hadlayso culimada qabta ee arrintan ka hortagtay keligood inay hadaf noqdaan oo meel walba lagu laayo ummad ummadda inteedii kale iyo culimadeedii kale aaway baa isweydiin leh annagii sidaas ahayn oo fikirka saa ula dagaalamaynay oo naloo laynayay haddana mar labaad in nala saaroo la yidhaahdo fikirka idinkaaba iska leh arrintaasi waxaan isleeyahay waa dulmi iyo jawr aan geed loogu soo gabanin cadaaladna ma aha waa garta maxaad ku talin lahayd tallaabooyina in la qaado hadda wixii ka dambeeya si maaragtay fikradan iyo xasuuqan iyo qaabkan ay wax ku socdaan wax looga bedelo ama wax looga qabto maxaad ku talin lahayd wallahi taladu horta waxaan isleeyahay marka koowaad ummadda soomaaliyeed khaladaad ay gashay iyo dunuub ay ilaahay ka gashay oo wakti dheer ay ku jirtay midhihii ka dhashay iyo cuquubadii ka dhalatay qayb ka mida weeye aafaadkanina haysta ayay qayb ka tahay oo ummadda dhiiggeedii iyo nabadgelyadeedii iyo dalkeedii iyo diinteediiba haysatay ka mid tahay aafaadka iyo dhibaatooyinka noocaasi markay dhacaanna sida xalkaa waxa weeye in khaladkii la galay laga soo noqdo oo ummaddu ilaahay usoo noqoto oo diinteeda usoo noqoto xaqiiqada jirta waxa weye qur-aanka iyo sunnaduna cabireen waxyaalaha dhacayaayo waxa weeyaan dunuubtiinuu ku yimid xalkeeduna waa tawbad iyo ilaahay oo loo soo laabto oo ilaahay tabaaraka watacaala la raaligeliyo khaladkii laga galay ee laga laabto marka ilaahay baa tabaaraka watacaala wax fududaynaya marka xigtana waxa weeye in runtii da-yartan la fikir habaabiyey oo maskaxdooda la khalday in loo furo hadday suuroobi karto iyaga iyo culimada qaab ay ku wada xidhiiri karaan oo ay muxuu ahaayey wixii ka khaldan lagula niqaashi karo sidii saxaabadu ridwaanullahi calayhim ay khawaarijta ula niqaasheen cali bin abi taalib iyo cabdillahi ibn cabbaas iyo in badan oo iyaga ka midana fikirkooda saa iska bedelay oy kasoo laabteen dhanka sharciga iyo culimada iyo la tarkiisiyo xoogga la saaro way ila tahay inay xalka ay qayb ka noqon karto barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa sheekh maxamed cabdi umal oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee caanka ah waxaana uu ka hadlayay sida u arko liis ay ku qoran yihiin dad lala xidhiirinayo ururka al-shabaab oo magaciisa ay ku dartay dowladda kenya iyo weliba weerarkii al-shabaab ay ku qaaday magaalada gaarisa inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo